بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين maantay oo maalin talaado ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay bishii shanaad lix iyo tobankeedii laba kun iyo toban iyo toddobada waafaqsan labaatanka bisha sideedaad ee shacbaan kun afar boqol soddon iyo siddeeddii waxaa halkan inoogu dhammaaday kitaabkeennii ajruumiga ahaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa maalmihii halkan aanu soo fadhiisanaynay iyo socodkii aan kitaabkan u soo socdaalaynay iyo juhdigii iyo dadaalkii aanu ku bixinnay iyo waktigii kitaabka nooga baxay ilahay waxaan weydiisanaynaa ilahay inuu naga aqbalo subxaanahu wa tacaala ilahay ha naga aqbalo sheekhii kitaabka alifay moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asanhaaji isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaskan aan aqrinay iyo qur-aankan aan aqrinay allah ugu naxariisto qabrigiisa rawda min riyaadi iljanna ilaahay ha uga dhigo dembi dhaaf waasica sheekhii kitaabka qoray allaha siiyo innagana adduun iyo aakhiraba kitaabkiisa allah nagu anfaco kuwii adduunka iyo aakhiradaba ilaahay uu ku anfaco kitaabkiisa allah naga dhigo intaas ka bacdi kitaabkan ajruumiga ah waxaan bilownay bishii shawaal bishii shawaal labaatankeedii kun afar boqol soddon iyo toddobo maalin isniin ah bishii shawaal labaatankeedii kun afar boqol soddon iyo toddobadii waa taariikha hijiriyada taariikha hijiriyada maalin isniin ah ayaan halkan masjidkan ku bilownay kitaabkan ajruumiga waafaqsan bisha toddobaad labaatan iyo shanteedii laba kun iyo lix iyo tobankii ee taariikha milaadiga ah xisaabtaas marka markaan fiirino iyo wakhtiga hadda aanu marayno kitaabkan daraasadiisu wuxuu qaatay sagaal bilood iyo labaatan iyo kow maalmood sagaal bilood iyo labaatan iyo kow maalmood ayuu qaatay laakiin sagaal bilood iyo labaatan iyo kow maalmood ayuu qaatay kitaabka markaanu leenahay macnaheedu ma aha in sagaalkaas bilood kitaabka dhammaan la wada akhriyey sagaalkaas bilood maalin walbee ka mid a in kitaabka la akhriyey macnaheedu ma aha leannahu sidaad og tihiin kitaabkani waxaa la akhriyi jiray usbuucii oo dhan laba maalmood oo keli ah usbuucii oo dhan laba maalmood oo keli ah ayaa laga akhrinaya sagaal bilood iyo labaatan iyo kow maalmood waa uun intii uun kitaabku guud ahaan wakhtigii uu xadidnaa ayaa laga hadli mooye markii cashar kow cashar labo loo xisaabiyo waxa meesha aanu u soo fadhiisannay waa konton iyo afar maalmood oo kale ah ayuu kitaabku socday waa waxaan dhammayn laba bilood maxaa yaele casharka hadda aanu akhrinay waa xalqadii ama casharkii konton iyo afaraad wey waa xalqadii konton iyo afaraad marka xalqadii konton iyo afaraad hadday noqoto waxay noqonaya konton iyo afar cashar oo kale ah in ilaahay bifadlihi uu noogu dhammaystiray kitaabkii ajruumiga ahaa taasoo aan dhammayn laba bilood xataa muddo laba bilood ka yar ayaa ilaahay bifadlihi wa raxmatihi wa ixsaanihi wa juudihi wa karamihi ayaa ilaahay noogu dhammaystiray walilaahi alxamdu calaa daalika ilaahana uga mahad celinaynaa markii horeba na makaniyey noo suurtogeliyey kitaabka inaan halkan ku bilaabanno haddana si nabadgelyo ah innagoo iimaankeennii iyo diinteennii iyo caafimaadkeennii dhammaan ilaahay noo xafiday si nabadgelyaha haddana ilaahay noogu dhammaystiray ilaahay isagaanu mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalik intaas ka bacdi kitaabkan waa asaaskii naxwaha fanniga naxwahoo dhan waxaa weeye waa asaaskiisii guriga waad aragteen guri marka la dhisayo guriga aan asaaskiisa si wanaagsan aan loo adkaynin si fududuu ku dumaa si fudud ayuu ku dumaa oo dhibaata ay ka gaartaa sidaas awgeed qofka daalibulcilmiga ah oo doonaya fanniga naxwaha inuu si wanaagsan u sugo oo maqaam wanaagsan uu ka gaaro waa inuu iska sugo iskana hubiyo asaaska naxwaha oo ah kitaabka ajruumiga si fiican boolashiisa meelaha uu ka dabacsan yahe oo dhan waa inuu iska dhuujiyo kitaabkan hadduusan kuu dhuuqsanayn oo boolashiisa bacdu almasaa'il ay kaa dabacsan yihiin waxaad ogaataa weligaa xataa alfiye haddii aad tagtid weligaa dabacaa kugu jiray weligaa dabacaa kaaga jiraya oo boolasha qaaraa kaa maqnaanaya weligaa ogaaw ma noqonaysid weligaa mutamakin fi naxwi nin naxwaha makansaday oo naxwaha si wanaagsan u fahmay weligaa noqon maysid kitaabkan haddaadan iska dhuujinin sidaas awgeed waxaan dardaarmaynaa naxwaha fahamkiisu waa fahamka ajruumiga naxwo fahamkiisa ma rabtaa ajruumi soo faham haddii ajruumigan kitaabkan ajruumiga ah uusan noo bislayn oo uu ceerin naga yahay waxaad ogaan doontaa mar walbaba fannigu ceerinuu ka ahaan doonaa meeluu u socdo iyo meeluu ka socdo iyo meel laga hadlayo iyo meel laga sheekaynayo waxbaba ma ogidba casharkaba lama socon kartid meel laga hadlayo ma ogid kutubta kale waa weyn haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo meel laga hadlayo iyo meel ay ka hadlayaan ma fahmaysid laakiin kitaabkan ajruumiga ah haddaan iska adkayno oon iska bislayno waxaa iman doona in kutubta kalena miftaax isagu uu noo noqdo furo uu noqdoon ku furanno kutubta kale aan ku furanno albaabadooda saasuu noo noqon doona abu caliy alfarisi ayaa waxau yimid iyo sheekhan ibnu jinni sheekh ibnu jinni la yidhaaho oo iyo sheekh la yidhaho abu cali alfarisi oo culimmadii ugu waaweyneed naxwaha ka mid a ayaa sheekhan ibnu jinni oo xalqo fadhiya oo kitaab akhrinaya ayaa waxaa yimid abu cali ulfarisi aa soo agmaray waa dhegaystay wuxuu maqlay in boolashu aysan u adkayn boolashu inaysan sarfiyu markaa akhrinayay marka wuxuu arkay boolashu inay ka dabacsan yihiin markaasuu hadal wuxuu yidhi tasababta qabla an tuxasrimuu yidhi wuxuu yidhi waad isbislayday oo qof bislaadaad iska dhigtay adigoon carga soo marin raashinku marka hore carguu soo maraa carga ganleyda iyo ma digirta iyo marka hore cargay soo maraan cargada markay soo maraan markaasay bislaadaan markaasay xoog yeeshaan raashinku hadduu marka cargada si fiican uu u soo maro wuxuu noqdaa xabad yacni adag oo xoog lagu noqdaa marka wuxuu yidhi adoon cargo soo mar inaad bisayl ka bilowday yuu yidhi bisayl ayaad ka bilowday yuu yidhi tasababta qabla an tuxasrimuu yidhi intaadaan cargo soo marin bisayl aad cilmiga ka bilowday yacnii kitaab weynaad iska fuushay oo dusha uga dhacday adigoon kutubtii yaryaraa aadan soo marin sidaas awgeed kitaabkan ajruumiga isagoo miftaaxiya furihii cilmiga naxwaha ah waxaa ula jira haddana inuu yahay oo ay ka muuqanayso calaamaatu اlqabuul min allahi subxaanahu wa tacaala waxaa ka muuqanaysa kitaabkan mu'alifkiisa in ilaahay uu aqbalay wallahu aclam ilaaha xaqiiqada og laakiin wax walba ilaahay calaamu u yeelaa wax walba ilaahay calaamu u yeelaa kitaabkan min cahdi almu'alif wاlmusanif xilligii sheekhu uu kitaabka alifay laga bilaabo ilaa yowmina haada kitaabkii waa la dul fadhiyaa waa la akhrisanaa maa bayna daarisin wa mudarisin nin sheekhahoo akhrinaya iyo arday baranaya loo dhexeeya intii sheekhu kitaabka alifay ilaa yowmina haada wa hada calaamaatu اlqabuul kana waa calaamaatu اlqabuul inuu calaamaatu اlqabuul yahay sheekhan la yidhaha jalaaluddiin cabdiraxmaan asuyuudi kitaabkiisa la yidhaha buqyat اlwucaad ayuu wuxuu ku sheegay ajruumiga inay ka muuqanayso calaamaat اlqabuul calaamadii la aqbalay marka waa kitaab mubaaraga oo barakaysan maxaa yeelay qof walboo kitaabkan ajruumiga boolashiisa iska adkeeya si fiicanna u fahma ilaahay waa u furaa naxwaha ilaahay subxaanahu wa tacaala naxwaha waa u furaa lidaalika kitaabkan waxaa laga daba alifay kutub badan oo culimmada qaarkood ay ugu tala galeen inay buuxiyaan booska ajruumiga booska ajruumiga inay buuxiyaan ayay culimmada qaarkood ugu tala galeen markaasaa waxaa la alifay kutub loogu talagalay dadka bilowga ah ee fanniga naxwaha bilow ku ah inay ka fahmaan naxwaha oo miftaaxu naxwa uu noqdo kutubtii la alifay oo la rabay inay la tartamaan ajruumiga ay la tartamaan kulligood way gaari waayeen kitaabka ajruumiga maxaa yeelay mahmaa cibaarada la jilciyey oo laisku dayey in laga dhigo cibaaraad mucaasiroo waaqica iyo casriga la socan kara laisku dayey laga dhigay mahmaa laga dhigay kutubta mucaasiriinta qaarkood ay u sharxeen qaabka madaarista casriga ah wax looga barto ama dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare cibaarooyinka suuqiga ah oo suuqyada lagu hadlo iyo amhila suuqiya iyo tusaalooyinka suuqa carabiga looga hadlo ayay qaarkood isku dayeen inay naxwihii u jilciyaan laakiin mahmaa tafananuu fi tacbiir si kastoo cibaarada ay u jilciyeen way gaari waayeen kitaabka ajruumiga ah nafcigeedii nafciga ajruumiga waa la gaari waayo leanna waxa weye waxaan arkaynaa kutubta qofkii ku mashquula oo barta waa laga yaabaa inuu shan toddoba ilaa toban mas'ale uu ka fahmo suurtagal laakiin qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu furayo kitaabka ajruumiga qofka ardayga kitaabka ajruumiga ku mashquula wakhtigiisana ku bixiya sida futuuxaadka naxwaha uga helayo ugama helo kutubta kaleo mucaasiriinta oo gadaal laga alifay maxaa yeelay ilaaha arrinka iska leh qabuulkuna wuxuu ka yimaadaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka yimaadaa lidaalika culimmada taarikhda waxay sheegaan kitaabkan ajruumiga sheekhu markuu qoray oo uu alifay wuxuu ku dhex riday biyaha badduu ku dhex riday markaasu wuxuu yidhi ilaahu haddaanan adiga mooye dan kale aan kalaya oo istustus aan u qoray oo ismaqashiis aan u qoray dib ha igu soo celi haddii adiga dartaa kitaabkan aan u alifana ilaahu ii badbaadi oo ii xifdi kitaabka ajruumiga ah ilaahay oo u xafiday ilahay waa u xafido biyihii baddii way soo tuftay kitaabkii ajruumiga iyadoon wax saamayna aan ku yeelay marka waxaa weeye waa kitaab aan rajaynayno in ilaahay agtiisa laga aqbalay subxaanahu wa tacaala lidaalika waxbuu dheeryahay kutubta kale waxbuu dheeryahayoo ikhlaaskii mu'alifkiisa ayaa ilaahay heerka ku gaarsiye mu'alifkiisa wuxuu ahaa kitaabka ikhlaas u alif dan kale cidna kama lahaynoo makhluuq jaah iyo weji iyo ammaan midna kama rabin ilaahay dartiisa u alifay ilaahay dartiis ayuu alifay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ka reebay raadad wanaagsan iyo dhaxal wanaagsan ayaa ilaahay ka reebay marka waxaan dardaarmaynaa kitaabkaas ajruumiga hala adkeeyo qofkii doonaya cilmi naxwo inuu fahmo kitaabka ajruumiga waxaa cajiib leh usluubka uu u qoray sheekha waxaa ilaahay waafajiyey usluub yacni fudud oo qofka daalibka naxwihii uu ku fahmi karo marka hore kow kuguma mashquulin inuu sheekhu kaaga bilaabay baabulfaacil kumama mashquulin inuu kaaga bilaabay akhawaatu kaana kuguma mashquulin inuu kaaga bilaabay tamyiis iyo mafcuulu min ajlihi kow sheekha wuxuu kuu tacriifiyey maa huwa alkalaamu fi اllugati اlcarabiya wamaa huwa alkalaamu fi اlisطilaax annaxwi naxwuhu muxuu u yaqaanaa horta kalaam hadal intaas markuu ku fahamsiiyey ayuu haddana wuxuu ku fahamsiiyey maa aqsaamu اlkalaam kalaamka naxwaha haddana imisuu u qaybsamaa markuu aqsaamtaas ku fahamsiiyey haddana ayuu kugu kala qaybiyey isim iyo ficil iyo xaraf inuu u qaybsamayo kalaamka naxwuhu ayuu haddana wuxuu kuu sheegay calaamaatu kulli waaxid min alsmi waalficli waalxarf mid walba haddana maxaan ku fahmi karaa calaamaadkan ku fahmi karo ereygan inuu ficil yahay kanu inuu naxwo kanu inuu yahay xaraf kan inuu yahay ficil maxaan ku fahmi karaa mid walba calaamadiisiiu kuu tixay intaas markaad soo fahamtay jaranjaradii ku xigtay ayuu haddana ku saaray baabulicraab icraab waxaa la yidhaha markuu ku fahamsiiyey jaranjaradii saddexaaduu ku saaray baabu macrifati calaamaati alciraab ayuu haddana ku saaray ilaa haakadaa saasuu kuu dhisayey ilaa jaranjaradii ugu dambaysay baabu makhfuudaati alasmaa ardaygu uu soo koray jaranjaradaa ugu dambaysa ardaygu markuu soo korona hareerihiisa markuu fiiriyey wuu isyiriba wax walba waadba icraabi kartaaba markuu tartiib tartiib kuu soo korinayay oo uu kuu soo barbaarinayay jaranjaradii ugu dambaysay baabu makhfuudaat ilasmaa markuu sheekhu ku soo saaray hareerahaagaad fiirisay waxaad aragtay boqolkiiba ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan luqa alcarabiya inaad isku dayi kartid inaad icraabto soddonka kalood garan la'dahayna waxay kaaga maqan yihiin kutubta waaweyn ee naga horraysa sida nadmulcamriidiya mulxadii kawaakibkii iyo qadrigii shuduuru dahabkii iyo alfiyatu bnu maaliga kaaga maqan yihiin inta aad is leedahay way kugu adag yihiin icraabkooda ama ma arkin aad leedahay waa kutubta kale marka sheekha raxmat ullaahi tacaala calayh ilaahay u naxariisto dembigiisana allah dhaafo qabrigiisana rawda min riyaadi aljanna ilaahay ha ka dhigo usluub wuxuu kitaabkan u qoray runtii ilaahay waafajiyey oo usluub aada u qurux badan ah oo marba jaranjaro uu ardayga uu saaray waxaan marka isku baraarujinaynaa fatrada hadda aan kala maqan nahay in kitaabkan lasoo aqriyo mar labaad mar saddexaad mar afaraad mar shanaad lagu celceliyo niman waxaa jira hadda adduunka adduunkan hadda aan ku noolnahay waxaa ugu xifdi badan dowladdan la yidhaaho muritaaniya shacabka degan muritaaniyana waa la yidhaha shanaaqidana waa la yidhaha ama shanaaqida dhe ama muritaaniya dowladdaas waa dowladda shacabkeedu ugu xifdiga badan yihiin maxaa yeelay iyagu waxay samaynayaan kitaab walba oo la akhrinayo kitaab kasta oo la akhrinayo waaba xifdi ha noqdo fiqhi ha noqdo naxwo ha noqdo cilmu اlxadiis usuulu اlfiqhi fanni kasta waaba xifdi fanni kasta waa la xifdin innagu waxaan kitaab aan dushiisa ku calcalaamaysannahayo mid walba kitaabka uu soo qaadanayo kitaabkii haddii aan yacni uu iga lumo uu leeyahay cilmigiina waa iga lumayo ma akhri karo uu leeyahay ma jiro wax walba waa can dahri qalbin way xifdinayaan waa caadaday hab dhaqankooda wey shanaaqidadaas markaad fiiriso markaad fiiriso iyagu hadda waxay leeyihin waa maalikiya waddankooda aqlabiyaddooda inta badan waa madhabta maalikiyada maalikiyadaas waxay sameeyeen waxay xifdiyaan kitaab lagu nadmiyey fiqhulmaaliki oo dhan waa sabcata cashara alfan beytan toban iyo toddoba kun oo beyt waa annaga waxaan la yaabanahay hal alfiyo soo maaha alfiyatu naxwi hal kun toban iyo toddoba kun oo beyt ayaa fiqhu maaliki oo dhan lagu soo arooriyey ardayga marka waxaa la baraa toban iyo toddobadaas kun can dahri qalbin waa xifdina can dahri qalbin ayuu ka xifdina casharka waxaa la leeyahay soo xifdi markuu soo xifdiyo kabacdi ayaa loo akhrina markuu soo xifdiyo kabacdi ayaa loo akhrina maxay ku gaareen marka markaad fiiriso waa bini aadam iyagoo kale ah bini aadam adigoo kale ah markaad fiiriso laakiin maxay ku gaareen waxay ku gaareen juhdigooda khawaariq ah markaad ardaydooda la sheekaysatid annaga ardaydoodana waan arki jirnay jaamacadda suudaanna way nala dhigan jireen in badanna waddamadaas waan ku aragnay markaad fiirisid oo tidhaahdo maxaad waxaan ku gaarteen dadkan kama maskax badna dadkan kama maskax badna laakiin waxay yidhaa waxay yidhaahaan iyagu arbacatu aalaafin fi ljihaati alarbac ayuu ku leeyihin qaacidadaas u yaqaanaan arbacatu aalaaf fi ljihaati alarbac saasaan annagu samaynaa yidhaah wax kale dadka kama maskax badnin kama fahmo badnin arbacatu aalaaf fi ljihaati alarbac waxay ula jeedaan casharkan qofku markii loo soo aqriyo uu doonayo inuu xifdiyo maalan wuxuu rabaa maanta inuu soo xifdiyo labaatan beyd labaatan beyd oo shicira oo alfiyadii tusaale ahaan inuu soo xifdiyo rabaa labaatankaas beyd wuxuu akhrinaa wuxuu ku celcelinaa afar kun oo goor afar kun caadadooda marka waxay sameeyaan jihadaas qiblada kunuu ula jeesanaa kun gooruu akhrinayaa soo qiblada u jeesa haddana bariyuu u jeesanaa kun kale barina waxaa iskale kun koonfurna wuxuu iska leeyaha kun galbeedna waxay iska leedaha kun goora iska leedaha arbacatu aalaaf iyo arba jihaad bis saas haddaan yeelno waxay yidhaaheen weligeen halmaami mayno xataa cumrigeen kitaabkaaba iska xifdisan yahay marka ogaa waxaa weeye qof hebelaa wax xifdiyey qof hebelaa sidaa ka dhacay haddaad maqashid waxaa weeye waa laasim juhdi waay juhdi waayo la sameeyey adigana waxaad rabtaa hal mar laba goor beydka inaad martid laba goor saddex goor cashar ku akhrisid war maxaan u bara la-ahay dhib badanaa kitaabkani kitaabkani dhib badanaa waa kitaab aduguba waddadii lagu baran lahaa aadan soo marin waddadii lagu xafidi lahaaba sooma marin haddii aad doonayso bari xaafaddaadu inay ku taallo ama gurigaagu inuu bari ku yaallo haddaad xagga usii socotid ka warran weligaa gaari maysid soo maaha gurigaagii xagga usii socotaa galbeedaad aadday gurigaagiina bari weligaa gaari maysid idan marka dariiqa cilmiga haddaadan marin oo saxda ah weligaa cilmi gaari maysa marka cilmigu wuxuu u baahan yahay juhdi in loo maro juhdi sheekh la dhihi jiray kitaabkan la yidhaha tadkirat اlxufaad oo dahabi iska leeyahay wuxuu ka taariikheeyey sheekh la dhihi jiray moxamed ibnu طaahir almaqdasi moxamed ibnu طaahir almaqdasi wuxuu yidhi laqad bultu addama maratayni fii dalab اlxadiis laba goor ayaan dhiig kaadiyuu yidhi markaan cilmiga xadiiska baranayo maxaa yidhi dadkaa gaadiid ma haystaan meelo fog fog ayaa laga yaabaa cilmiga inay u raadsadaan gaadiidna ma haystaan waa lugeynaa ardayga dhulkaa xijaasna waa dhul aada u kolol dhul aad u kolol wey meesha annaga qoraxda digriga soomaaliga ugu badan digriga cabirka qoraxda waa soddon iyo labo soddon iyo saddex cabirka soomaaliya digrigeeda inta ugu badan laakiin dhulalka xijaas markaad fiiriso mararka qaar waxay gaari afartan afartan iyo shan digrigii qoraxdu gaari waa xilli sankaba dhiig uu ka imaanayo oo khatar aad ku jirto marka waan soconaa yuu yidhi ilaa markii dambe aan dhiig kaadiyey moxamed ibnu daahir almaqdesi marka manqabada iyo cilmi waxa uu yahay dadkii fahamsanaa juhuuddaas iyo dadaalkaasay u soo mareen juhuuddaas ayay u soo mari jireen lidaalika imaamkan la yidhaaho imaam albukhaari raximahu اllahu tacaala oo ilaahay kitaabkiisii aqbalay asaxu kitaabin bacda kitaabi اllahi tacaala kitaabka ugu saxsan la yidhi kitaabkiisa markii laga soo tago kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka ugu saxsan waa bukhaari ummaddu ay ku ijmaaceen sheekhaas kuma gaarin martabadaas iyo heerkaas kuma uusan gaarinin jiif iyo hurdo iyo wehsi kuma gaarin bal wuxuu ku gaaray mujaahado iyo dadaal ku gaaray sheekhu wuxuu u tegey la dhihi jiray iyaas sheekh iyaas la dhihi jiray oo mashaa'ikhda ka mid ahaa bukhaari ayuu u tegey markaasu wuxuu yidhi saddex maalmooda waxaa iga go-ay yuu yidhi bukhaari nafaqadii nafaqadii saddex maalmood ayaa iga go- yidhi saddex maalmood nafaqadii markii iga gooday kuntu atanaawalu alxashiish waxaan cuni jiru yidhi cawska saddex maalmood su-aashana waan iska ilaali jiray yuu yidhiyo qofna wax ma weydiisan jirin cawska iyo dhirta ayaan iska cuni jira uu yidhi waa sida uu ka taariikheeyey taajuddiin asubki kitaabkiisa dabaqaat shaaficiya dabaqaat shaaficiya waa imaamu albukhaari marka culimmada waaweyn ee taariikhda gashay oo taariikhda baalka dahabka ka gashay waxa weeye alla ka cabsi iyo ikhlaas iyo juhdi ay ku gaareen juhdi ayay ku gaareen meesha ay gaareen baqiyat bnu makhlad alandalusi sheekh la dhihi jiray baqiyat bnu makhlad alandalusi kitaab dahabiya wuxuu uga taariikhiyey siyar aclaami nubala wuxuu ka yimid dhulka andalus andaluska waa dhulkan hadda loo yaqaan sbain dhulkan sbain xilligii hore islaamaa haysan jiray beledulislaam uu ahaa laakiin sbain hadda gaalaad haysata oo xilligii nasaarada yacni qarnigii lixdii boqol taariikha hijirigu markuu ahaa laga bilaabo ilaa yowmina haada ayagaa haysta dhulkan sbain gaaladii xilligaas hore laakiin wuxuu ahaa beled muslimiintu ay haysatou ahaan jiray dhulkaasuu ka yimid baqiyat bnu makhlad alandalusi wuxuu soo aaday dhulkan ciraaq lug wey intaa waa soo lugayna waxaan maqlay yidhi imaam axmed inuu dhulkaa ka akhriyo imaam axmed ibnu xambal uu cilmiga ka akhriyo ciraaq ciraaquu soo aaday waa u soo lugeeyey markuu ciraaq yimid waxaan la kulmay uu yidhi imaam axmed oo boqorkii ninkii madaxweynihii la dhihi jiray ma'muun uu daraasadii ka joojiyey xilligii uu faafinayey fidnadii khalqulqur'aan mushkiladii bidcadii khalqulqur'aan oo qur-aanku waa makhluuq arrintaasoo bidco ah markuu faafinayey ninka ma'muun oo imaamkana uu diiday inuu arrinkaas uu qiro daraasadiiyaa laga joojiyey imaam axmed imaam axmed oo qofna aan cashar u akhriyi karin uu baqdaad soo galay andalus uu ka yimid sbain imaam axmed markuu u yimid wuxuu yidhi waxaan kaa doonay cashar inaad ii akhrisid imaam axmed ibnu xambal wuxuu yidhi dowladdaa iga joojisa u yidhi layma ogola inaan dad wax u akhriyo markaasu wuxuu yidhi maxaan samayn sheekhu waxaan samaynuu yidhi gurigaaga subax walba horta waa kuu iman laakiin waxaan kuugu imanaa huu yidhi calaa ziyi shaxaadiin waalfuqaraa dadka tuugsadoo masaakiinta labiskooda oo kalean soo qaadana u yidhi dembiil weynna waan soo qaadana miskiin guriga un tuugsanayaan iska soo dhigi saas cilmiga igu akhriyu yidhi balu fiirsa culimadii hore dhibka ay ka soo mareen cilmiga markaasuu baqiy ibnu makhlad alandalusi subax walba dhar duldulfa ahoo jeexanuu soo qaataa dembiiluu soo qaataayo ul dheer guriga imaam axmeduu soo garaaca war noo kaalmeeyo waxna siiyo imaamku markaasuu yidhaha soo gal weeluu hoosta ka soo dhigi weel cuntaha hoosta ka soo dhigi weelkaas intuu cunayo ayuu cilmulxadiis ooda uga qaadaa imaam axmed intaasoo kun oo xadiis marka saasaan ku bartay yidhi baqiy ibnu makhlad alandalus walu fiirso fidnada xilli fidna ha jirto mushkila ha jirto dhibaato ha jirto dhibaato walbay u mari jireen dhibaato walba ayay u mari jireen cilmiga dalab marka waxaa la doonay mar walbaba in cilmiga juhdi lagu bixiyo juhdiga uu kaa noqdo ikhlaas ilaahay dartiina cilmiga waa inaad u baratay oo mid qofna aadan weji uga rabin qof makhluuqah oo dur iyo nafci midnaba aan lahayn oo wax uu ku hayo aysan jirin camalkaaga ha u burin isaga dartii leanna wuxuu ku hayo ma jiraan maxaad weji ka raadsataa durna kuma awoodo nafcina kuma awoodo idan camalkaaga ha u burinin waxaan qiimahaas lahayn oo wax qiimaa aan lahayn camalkaaga yuusan sabab u noqonin inuu buro nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu inoo tilmaamay xadiis abu daawuud iyo kayrkii ay warinayeen nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi man طalaba cilma mima yubtagaa bihi wajhu اllah laa yatacallamuhu إilا liyusiiba bihi caraضa min الdunya lam yarux raa'ixaة الjanة nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi qofkii cilmi u barta inuu adduunyo ku helo ammaanteeda iyo xoolaheeda uu ku helo jannada carafteeda ma helo jannada carafteeda xataa ma helo inuu galo iska dhaafo idan marka cilmiga la baranayo wuxuu u baahan yahay ikhlaas dar ilaahay inuu kaa noqdo ayuu u baahan yahay juhdina lagu bixiyo marka biidni اllaahi tacaala kitaabkan in sha allahu tacaala dowr labaad ayaan ku soo celin doonaa si boolashiisa aan u dhuujinno oon u adkayno laakiin isagoo xoogaa ka duwan habkan usluubkan aan u akrinay hab kalaan u akhriyi doonaa habkaasoo ah nidaamu اlqawaacid biduuni icraab qawaacid aan icraab lahayn haddana qawaacid aan icraab lahayn ayaan ku akhriyi doonaa maadaama hadda mihaalka bis aan soo icraabaynay oo mihaalkii bis aan barannay icraabkiisii bal haddana qaacidooyin koo kooban oo annaan badinayn leannahu qawaacidkao dhan haddii la sheego waxaa laga yaabaa kitaabkii ajruumiga ahaa in sanad iyo ka badan inaan iska dul fadhinno laakiin waxaan isku dayeynaa bal inaan soo koobnooo wixii yacni xaajada iyo baahidu markaa ay keenayso inaan qawaacidka ku soo koobno haddiina ilaahayna gaarsiiyo in sha allahu tacaala waxaan bilaabi doonaa markii wadaca aan ka soo laabanno axadda ugu soo horraysa wadaca markaan soo soomno lixda shawaal markaan soo soomno wadaca markaa kabacdi aan isku soo laabanaynaa biidni illaahi tacaala haddii ilaahay ogolaado oo ilaahay uu fasax uu noo siiyo in sha allahu tacaala cumrigana ilaahay intaas nagu gaarsiiyo haddii intaas aanaan gaarinna ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf allahna siiyo qubuurteennana rawda min riyaadi iljanna ilaahay ha nooga dhigo in sha allahu tacaala haadaa wallahu aclam